halka aad naga dhegaysanaysaan waa raadio boston ood ka dhegaysataan hirarka gaagaaban ee kodoysagaashanka debishan f m intaasina haddaanu ku dhaafno dhinacii maaweelada iyo gabayada haatanbe waxaa istuudiyaha iilagu fadhiya caawa garabkayga bidib fadhiya xuseen fiin oo ah abaabulaha iyo soo saaraha iyo iskudibridaha website-ka ceegaha kala dha xuseen kusoo dhawow idaacadda cabdilaahi aad iyo aad ayaa u mahadsantahay xuseen waxaad nooga wada rantaa xilliga aad bilowday website-kan caanka ah ee eegaagladha
aad iyo aad ayaa u mahadsantay cabdilaahi marka koowaad marka labaad in waxaan salaan kal iyo laaba soo jeedinaya dadweynaha reer boston dhammaan meelbay joogaan marka labaad website-kan waxaan sidiisaba bilownay ama aan shaqadiisa bilownay ama uu ku beesgaraysan yahayba dhul aanu ka dhigano magaalo oo la yiraahdo ceegaag ama balli aan ka dhignay magaalo markaa soomaaliya ku noqday kii baa waxaan ka yaabay soomaaliya goboladeedii dadkiisa u dhaqmayaan markaa waxaan go-aansaday inaan anigu magaalo ahaan anigu aan yeesho dhul aniga aan ii gaara oo magaalai ah oo aniga iyo ninaan adeerkeeya aanu bilowno dhul cusub ama dhinaca mareykanka loogu yaqaano new colony ama maaragtay dhul adigu aa bilaabatay markaa sidaa daraaddeed maalintii aanu waxaanu magaalada deegaamaanteeda bilownay lixda bishii lixaad sanadkii labada kun iyo lixda marka website-kana waxaanu furnay oo ceegaag ee hawada iyadana ay soo gashay isla maalintaas lixda bishii lixaad ee labada kun iyo lixda waa hagaag waaba howl cajaa'ib ani waxaan u maleynaya inay tahay tuulo in badan jirtay laakiin ilama ekayn tuulo labada kun iyo lixdan la abaabulo balligu wuu jiray cabdilaahi sidaa la socotaba dhulka waqooyi balyo badan baa jiray oo runaantii taariikhda soomaaliya siiba taariikhda daraawiishta aada caan uga ah waxaa ka mida balliga buuhoodle oo ah balli aada u weyn waxaa ka mida balliyo taxan weeye oo ilaa toddoba ah waxaa ka mida balliga la yidhahdo sacma deeqa oo caan ah oo aan naqaan inuu ku dhashay ustaadkiisa maxamed cabdulla xasan waxaa ka mida bakalax balli la yidhahdo waxaa ka mida balliga la yidhahdo horufadhi waxaa ka mida balliga la yidhaahdo ceegaag marka waa balliisaa u taxan oo taariikhiya marka waa dhul taariikhiyu baanu waxaanu go-aansanay inaanu magaalo ka samaysano oo aniga iyo nin adeerkii ah si aan markaan ka yaabna dee soomaaliya iyo dhaqankeedii sida tahay run ahaantiina arrimahan ugu kalifiaadka ugu weynaa ee magaalada samaynteeda iyo websiteka samayntiisa oo websitku magaalada ayuu soo saarayaa waayo markii hore magaalo mabahayn de meel hadda aan bilownay ahayd marka websiteka waxaan kusoo saarayna magaalada si aan ugu helno wax kasta siba dhinaca u m k waxaas
marka haddii aada noo tilmaamto magaalada xaggee bay magaalo ahaan ugu dhowdahay xaggee bay ku taalaa dadka aan garanaynin oo raba inay bartaan
waxa ay magaaladani ku taalaa gobolka hadda loo yaqaano cayn looga yaqaano goboladan bahawadaagta puntland ama waqooyiga ay hadda uga yaqaanaan gobolka buuhoodle run ahaantiina anagu waxaan aaminsanahay inaanu ka tirsannahay gobolka sool ee soomaaliya ama soomaalida sideedii gobol ee hore soomaaliya gobolka togdheer waxay u dhexaysaa saddex magaalo oo aada iyo aada caan u ah magaalada horufadhi oo ah dee magaalo aada qadiimi u ah oo dadka runaantii ah magaaladii iskuulkii ugu horeeyey ee laga dhisay reserve area uu ku yaalay runaantiina ay kasoo baxeen rag badan oo ka mid a madaxdii soomaaliya ama rag badan oo markii dambe noqday gaaray heerka ugu sareeya ee dowladdii soomaaliya siiba tii milatariga iyo magaalo caana ceelka keliya uu ku yaalo dhulkaas oo la yirahda yeeye iyo magaalada caanka ah ee caynaba saddexda magaalo ayay udhexaysaa marka maadaama aad xuseen adigaiyo adeerkaad magaaladan abuurteen ayna kasoo wareegatay ilaa afar sannadood haatan imisa family ayaa degan magaaladaasi
aad aad uwaasata runaantii ma garanayo inta qofay degan laakiin nimankan waqooyiga soomaaliya ama maamulkan hadda loo yaqaano somaliland ayaa waxay ka sameeyeen diiwaangelin marka waa iska garanaysaayo diiwaangelintaas kuma salaysna runaantii dee tirada dadka ee degan meesha laakiin u n ka maalmihii ugu dambeeyey waxa ay kusoo qiyaasay inay degan tahay dad familiya oo ilaa lix boqol oo qoysa run ahaantiina anagu ugumaanana talagelinba in lix boqol oo qoys ay deganaato waxaan ugu talagalnay toban qoys shan iyo toban qoys meelaha inaan ku bilowno waayo dhaqaalaheena iyo awoodayda intaas ahayd laakiin markii dambe dhibaatooyinka soomaaliya ka dhacaya siiba dhibaatooyin ku cusub goboladan hawdka oo dhacay daraadeed baaba magaaladii ay u noqotay magaalo maaragtay ay usoo guuraan dad qabaa'ilah oo ay saas ku dhisatay laakiin markii hore waxaa loogu talagalay magaalo aan isugu talagalnay ayay ahayd aniga iyo adeerka iyo rag gaar ah oan runaantii shan nin oo shan nin baan ku ahayn waxaa ugu talagalay qorshaha in ay magaalo ahaan ka samaystaan meeshaas
marka xuseen markaad magaaladan abuureyseen dhulka miyaa galateen ma lacag ayay idinkugu kacay mise bilaash ayaad u qabsateen bal xaggaaba noo faahfaahay aada iyo aad baa mahadsantahay cabdilaahi runaantii waxaan tegey oon soo maray waxaan ka tegey magaalada addis ababa oo run ahaantii dee waxaa weeye anigu soomaaliya waxaan etoobiya waxaan u aqaanay ta waddan caad cadow ah addis ababaan ka degi waayo ma haysanin awood kale waayo waxaan rabay inaan tago dhulkaa soomaalida ama kimkishanaad loo yaqaano ama de soomaali galbeed xagga iyo saylac boorame galiley carabsiyo gobol wanaag hargeysa ilaa intaa markaan soo jeexay waxaan usoo boqol dhinaca iyo berbere iyo burco kadibna waxaan tegey magaalada buuhoodle anoo markii dambe ka tegay dhinaca iyo reserver dhinaca loo yaqaano sida tuulooyinka maaragtay xidhiidhka ah ilaa intaad ka gelisid gaalkacayo gaalkacayan kasoo noqday garowye qarno boosaaso kadib laascanood baan dib ugu soo noqday anoo markaa ku tala jiray inaan laascanood ka kiraysto gaari ingeyda oo igeeye laascanood ilaa iyo jigjiga ama togo jaalle si aan dib ugu soo laabto magaalada jigjiga oo marka horaan ka tegey marka markii aan kusoo laabtay magaalada laascaanood runaantii ay cuntami weyday magaceeda iyo siakeedisi dadku ahaayeen laascaanood markaan joogay aan arkay magaalooyinkii soomaaliya saan usoo arkay iyo laascaanood xaaladeeda ayaa go-aansaday inaan dib ugu noqdo waxaan ku noqday magaalada woodwood anoo dib ugu noqday magaalada magaalada magaalada buuholle oo aan markii hore ku talagelba inaan aado marka arintaas ugu kaliftay marka arintaas ugu kaliftay inaan dhulkan dib u deegaameyno dhulkan maanan ibsanin runaantiina dhulkan waa dhul dadka daaqsinka ah ama dadka daaqsinta ama dadka guraaga dhul iska leeyahay weeye waa dhul aanu aada uga ilaalino in wax uu ku dhaco nabaad guur ah runaantiina waa dhul u baahnaa in la deegaameeyo ragga aanu kala tashanay deegaameyntiisa iyo iyo iyo sida ay wax ku noqonayso waxaa ka mid ah nin haddan ku sugan magaalada hargeysa oo la yidhaha cabdifatax geedeye ninkaas wey ninka runaantii dhulka aad ku sahmiyey sida sida meelo meelaha badan u sahmiyey waxaa ka mid ahaa dhul la yidhaahdo xaqsoc afridoodka dhulkan hadda airboortka laga dhisiyo magaalada buuhoodle marka dhulal badan baa jiray laakiin dhulka lama iibsado runaantii waxaanu ku talagalnay inaan maaragtay dhulkaas waa dhul qabiil ahaan loo leeyahay marka maadaama qabiilka aan ka dhalanay s s c uu dhulka iska leeyahay marka dee dhulka waxaa weye lama kala lahan waanu iska degnay maadaama aad haatan magaalo ay noqoto dad fara badan ay kusoo guureen maxaa adeegyo dadweyneha halkaasi ka dhisan hadday noqoto xagga iskuullada hadday noqoto xagga caafimaadka dhakhaatiir maxaa ka furan haatan oo adeegyo dadweynaha meesha degan u adeegayo
aad baa umaadsantahay runaantii markii hore ee magaalada dadkaan dejinanay waxaan ku talagalnay toban qoys oo qura anagoo ugu talagalnay qoys walba inaan ku qarash karana lacag gaaraysa shan kun marka lacagta tobankaa qoys ku baxaysay waxay ahayd toban lagu dhiftay shan oo ah konton kun oo doolar oo keliya runaantii dhibaato aanan filaynin baa dhacday waxay noqotay meeshii aanu tobanka qoys uga talagalnay iyo raggii aan ugu talagalnay baa in ay meesha ka baxeen marka in arrintii cuslaato runaantii maamulka somalilan iyo rag badan baa ka qayb qaatay sida hay-adaha yidhaha lishika iyo wadagta goboladan dhaqaalahooda waxay soo maraan ama puntland ama somalilan waxaanu aada isugu taxaluujinay in marka hore meesha aanu ka samayn sanitation waxa la yidhahda dadka maadaama ay yihiin dad reer guura ah runaantiina aan u baranin magaalo oo waxay joogaan ay tuulooyin ay tahay dhulkan uu yahay dhul daaqsimeed laga ilaalinayo xaalufkii nabaad guurka waxaanu sameyn inaanu marka hore aanu hakadgelino dhulka dadku ay degayaan ama ay guryaha ka dhisanayaan runahaantiina arintaas municipal plan waxa yidhahaan ku bilownay kadibna iinaa meesha wuxuu noo sameeyey inkastoo markii dambe foorda dhacday in laga dhiso musqulood iyo labaatan barkadood arrintaas nooma hirgelin toban barkadood iyo lixdan musqulood baa la dhisay oo saniteeshka dadka meesha maaragtay si deegaan ugu noqoto markaa kadib waxay noqotay in anagu aan xoogsano hay-ad la yihahda iskeerdo oo awal ka shaqayn jirtay magaalada buuhoodle baa waxay ka dhistay iskuul hoose dhexe oo runaantii aada hadda u socda lacagta iskuulka waxaa bixiya anagaa bixina websiteka ayaa bixiya macallimiintiisa waxaanu ka keenay macallin magaalada burco maamulo sare ayuu ka ahaa dugsi dugsi dugsiga sare ee burco wuxuu qaadan jiray lacag ilaa siddeetan boqol iyo konton baan u qornay reerkiisi kasii burcadda gii haddana waxaanu ku noqo xeegaa ka shaqee runaantiina arday aada u fiican oo quality la soo saaray macallin kalaan waxaanu ka keenay magaalada garowe wuxuu ku qaadan jiray lacag afartan doolar meelahaasa boqol doolar baan u qornay waxaanu geynay ceegaag markaa dugsigaas waxaa gacanta ku haya websiteka ceegaag runaantii laba boqol iyo kontonka macallimiinta dhisidiisa oo hay-adda iskeerda dhistay qalabeyntiisa waxaa qalabeeyey websitekaa qalabeeyey oo dhammaystiray dugsi kale waxaa jira uu dhisay nin la yidhaahdo lafoole ganacsadaha oo dega magaalada minneapolis ilaa dhowr iyo labaatan kun baa la baxay keligii baa dhisay run ahaantiina hadda waxaa dugsigaas gacanta ku haya isla isagii isagaa macallimiinta biila isagaa maaragtay waayo waxaa weeye tiibata sidee yeeli waxa la yidhaahdo adaa iskuulka dhisay waxaa weye haddana dhamaystir wixii kale marka hadda insha allah waxaan rajaynaynaa in dugsiyaas ay la wareegaan labadaa iskuula dhisan hay-adaha united nation ama maamul haddii loo sameeyo goboladan in maamulkaas uu la wareego oo culeyska laga dulqaado laakiin ta laga helayo dee maamul ka shaqeeya ereyadan anaga un bayna saaraanaysaa hawshaasi labadaa iskuul baa dhisay isbitaal dhismihiisa hadda waa la wadaa runaantii laamiye fiican waa loo dhisay dadka waxa ugu fiicane aan meesha keelgelin waxa weeye in la yidhaahdo war adigu marka hore qof haddaad tahay biniaadana nabadgelyada nabad adkee adigu nabadgal in cid kastoo magaalada joogso cidda doonta ahaado soomaali iyo soomaali la-aan hadduu gaal islaam cid walba cidduu yahay waxba nagama gelin in meesha aan cidna lagu dulminin inaan xayawaanka lagu dulminin hadda magaalada waxaa ku nool goriilaha oo hadiga jeer yimaada ereyada iyo goriilo dad badan ma marwalbas laakiin waan haynaa sawiradoodii wax walba waana soo deynaynaa cajaladaan kasoo duulay marka in xitaa aan la dulmimin goriilayaasha iska daa qof bilaaadane oo dadku ay ku nabadgalaan marka hore iyagu inay isku nabadgeliyaan runaantiina arrinta ugu hadda aanu wax ka sheegi karna waxa weye arrinta ammaanka wax ka qabanay iskuulaadkana ciyaal badan haddii kasoo qaad dhulka ay kasoo guureen ciyaalka degan ama heeraha degan waa reserve area dhinacan ethiopia 1984 ayaa waxaa laga bilaabay dhisida iskuul magaalada sararaweyne qof walba oo tegay wuu yaqaanaa iskuulkaas waa afar qol ilaa 1984 ilaa hadda dhisbaa ku socda runaatii waxaad dareemaysaa in loogu talagalay in dadka lagu curyaamiyo oo aan waxba la barin marka runaatii hadda maalin qayb waxbarashada puntland gabadha haysata qaybta waxbarashada puntland baa waxay tagtay cegaag iyada oo wada dad badan way la yaabeen imtixaankay ka qaadeen ingiriiska carabiga waayo waxaan ogaa adeerkay waa nin waxbarashada canada u shaqeeya marka wuxuu soo wuxuu keenay bugaag badan buu keenay anuu iska tegay dhulka anuu kaamara wata laakiinse adeerkii wuxuu keenay bugaag badan bugaagtii marka waxaan la yaabay ciyaalkii isku leynayay may kala sugaynin markaasaan saan eego waa bug ingiliisha war waxaan idhi niyo ingiliishka miyaa taqaanaa waa maya jas wuxuu rabaa ilmaha yarkii buugga keliya iyo fartaa ku qoran buu maaragtay contemplation isagaa malaha maskaxdiisa wuxuu ka malaawaalanaya waxa ku qoran ingiliish baa muusa akhrikan marka ciyaalka hadeer waxay heleen macallimiin waxbarta runaantiina ciyaal badan baa hadda ka aflaxay oo waxbaranaya oo arrimaha aanu marka horeba ugu talagalnaba in aanu jamhuuriyadda yimaadaan reerahan maadaama aan rabno inaan dadka iyo dalka siaan wax ugu qaban lahayn siiba waxaa la yidhahda dadka wax qabanaysa familiga ka bilow familigii marka aragna nineteen eighty four ka dilkoodii iskuulkii laga bilaabay inuu weli dhismihii ku socdo dee caqligal ma ahan awoodna uma laha inay usoo guuraan magaalo weyn sida magaalada buuhoodloo kale oo dhaqaalo uma haystaan laakiin markaan magaalo yarintaas samaysay iskuul yaraa u dhistid oo ciyaalka xoolahoodii ay raacanayaan ay reer guuraaga yihiin laakiin waxbarasho ay helaan runaantiina dee weyba noo laba qaraxdo waxayba noqotay magaalaanaan anagu markii horeba aan ku talagelin oo aan ka filayn
xuseen een markaad eegtad website-ka eegaag waxay u eg tahay sida aad u dhisan garaysa magaaladan si casriya dadka ma sidaabay u degeen mise sidii soomaalida ahayd magaalooyinka waa la isdhex degay oo markaay dadkii soo wada degeen wayna ka xoog badiyeen oo dhisaankii maysan raacin waa maasanta cabdilaahi markii hore magaalada aan degeynay runaaantii aad iyo aad waxaa noo caawiyey waxaa jiray system la yiraahdo golaha fulinta oo ka dhisnaa waana laga qaaday awoodii magaalada iyo dhisideedii wixeed awal labaan shan baanu ku ahayn shantaasoo ah nin generaala oo degan magaalada virginia oo la yiraha jeneraal maxamed cali abukar nin ay walaalayihiin la yirahdo saciid cali abukar khadar aadan isxaaq nin degan magaalada ohio anigoo xuseen fiina iyo adeerka jamaal xaaji cali shantaa nin baan ku ahayn oo marka hore ku talagalay inaanu dhisno iskuul yar iyo dhul maaragtay aan la deegaamaynin oo laakiin dadka baadiyaha jooga arigooda iyo geelooda raacana in ciyaalka reer guraaga ah aan uga dhisno meel wax lagu baro si aan ugu keenno macalimiin aanu lacag siino marka intaa waanu awoodnay markii dambe waxay noqotay hawshaas inuu lagu guda jiro laftigeeda in dhibaato ay ka dhacdo dhulkaa aynu dhulkaa hawdka runaaantiina aad uga cusub oo aan weligeed ka dhicin marka arrintaas oo kaliftay maaragtay in faamilo badan ay door bidaan maaragtay maadaama ay xansaxo waxbarasho iyo dadka in waxbarasho la geeyey iyo dadka in jahliga laga saara iyo dadka maaragtay noloshan ay saga jireen maaragtay satalka iska qofka inuu barkadiisa ka cabo xoolihiisa iska dhaqdo oo dee meelnaan loo dhaafaynin markii dambe waxaa la yidhi tuulo tuuladii qaad in la cuno marka dadku waxay noqdeen daburaan kaas lacag inaad samaysid waa geeli iyo dee noloshii noo kala timid marka dadku waxay islahaayeen bal arrinta horumarka ah ka hadhina dad badan baa marka magaalada soo degay runaantiina waxaa nala maamul baa la dhisay markaa maadaama arrinta anaga naga tambanaatay la yirahdo maamulka fulinta oo runaantii dibadda ka dhisnaa golo fulin iyo golo fulin oo gudaha ah runaantiina aniga ayaa gacanteyda ku qoray ama u dejiyey habkay u dhisi lahaayeen municipal planning ama ay u sameyn lahayn magaalada runaantiina waxaan aad iyo aad ugu mahad celiyaa ooaan had iyo jeer meel kasoo joogo u mahad celiyaa oaan abaal weyn ugu hayaa golaha fulinta ee gudaha oo runaantii qabtay shaqo aan aan cidina qabateen inkastoo haa niman waxbarashadooda iyo iyo maaragtay aqoontooda iska gaabneyd oo dee nacam aanan ahayn heer casriyaysanaysa gaarsiisneen haddana ninkii in ismaaciil jiir la yiraahdo iyo raggiisii waxa ay sameeyeen arrin cajiiba waxay sameeyeen dhulkiiba cabireen rag boosasba waxay siiyeen qoysaskii iyagoo markaa diiday in booska la bixiyo boosaskii markaa la bixiyo afar boqol oo boos baa dad la siiyey waa dhabaatay qabiil ahaan baa loo qaybsaday daasad marka waxaa weeye qabiilka meesha markaa deganaa boosaskii la siin lahaa waa dhammaadeen marka dad kale haddii yimaadaan baa boosas la siinaya boosaskii markii la qaybiyey la wada cabiray marka waxay noqotay in la helo hab sistamka magaalada runaantiin anigu arrintaas iyo habkaas anaga kumaana yara qanacsaneen waxaana yara door bidnay in magaalada aan anagu anaguna aan gooni uga baxno si loo helo maadaama dhul in la qaybiyo aysan ahayn dhulka uu maaragtay qofkii lacagiina wata dhisanayo keliya la siiyay ahayd anagu waxaan go-aansanay markaa meel kale inaanu ka yara durugno oo magaaladaas xaafad kale aan u sameyno oo ah dadka inkamka fiican leh ee dibadaha jooga meel markay tagaan ay investment ku samaysan karaan oo cidna oranin hadda su-aasha wiilkooda weydiisay lacag miyaan laga iibiyo dhul kaan cidna laga iibinin ciddii investment haysta ciddii doonta ahaatee in maaragtay ay investmentigii ay gashtaan su-aasha haddaan soo noqda website-ka design-kiisa runaaantii habka aan website-ka halkaas ugu talagalnay qaybtii website-ka design-kiisa inaan tago weeye oo aan municipal planning-kiisa reerkii aan geliyo oo aan sameeyo haddii alla idmo waan ku tali jira haddii alla idmo sanadka dambe inaan tago
xuseen haddii aan iminkan usoo noqdo webkan website-kan caanka ee eegaaga oo aan anigoo xataa markaan magaalada ka maqnaa wararka magaalada booston ka dhacaya iyo guud ahaanba wadankii soomaaliya iyo meelo fara badan aan kala socon jiray yaa maamulkiisa gacanta ku haayo waayo dadka rangareeya website-ka waa masanta cabdilaahi website-ka sidiisaba wuxuu leeyahay maamul nin president ah wuxuu leeyahay nin chief editor ah iyo financialka marka anigu waxaan ahay qaybta financialkaan qaabilsanahay runaatii ama websiteka aan u qaabilsanahay ninka jifa dhitarka ah waxaa la yidhahdaa liibaan maxamed cali baa la yidhahda wuxuu degan yahay magaalada edmonton markii hore wuxuu deganaa wax ka baranayay waa nin ilaa mastreeda wuxuu kusoo bartay india magaalada hyderabad presidentigana waxaa weeye waa isla jamaal xaaji cali oo hadda waxa uu ku sugan yahay magaalada nairobi ee dalka kenya laakiin wuxuu degan yahay ama waa ninka madaxa iskerdo wuxuu degan yahay magaalada edmonton ee canada isaga laftigiisa websiteka wuxuu lahaa takatire soomaaliya wuxuu noo fadhigi jiray hargeysa runaantii kharalaasiyo shirkada dahabshiil baa shaqo fiican siisay waa naga tegey aad baanan ugu hambalyaynaynaa inuu shaqo fiican helay waxaa kaloo markii dambe takatire noo noqday nin kale oo isla deganaa magaalada qardho ee gobolka bari isagana wuxuu helay jaamacad hadda ayuu helay jaamacad oo dibadda ah oo dhalinyaradii jaamacadda jaamacadaha ka helay maamulka puntland ka mid ahaa markaasna u hambalyeynana hadda soomaaliya waxaa jooga oo oo nooga soo warama magaalada muqdisho weriye runaantiina weriyahaas hadda kalsoonidii aan ku qabnay waanu luminay waayo kooxahan al-shabaab ayaa u hanjabay marka waxaan isku dayanaa haddii alla insha allah inaan soomaaliya si dhaqso ah editor aan uga helno anagoo hadda waan fataas gareennay inaanu editor ka sameyno si fairness u noqoto magaalada lascaanood oo aanan hore aanan uga lahayn magaalada buuhoodle iyo ama magaalada burco saddexda magaalo ayaa hadda target noo ah inaanu ka sameyno qofkii soomaaliya ugu soo warami lahaa la-aantiina dad badan oo waxaa jira aada iyo aada u mahadsan oo websiteka contributor ah oo had iyo jeer wararka noo soo dira waxa aan ku wadnaana waxa weye waa lacagteedii dee volunteerism cid lacag na siisay cid kale ma jirto xuseen midda kale intaan doonaya inaan ku weydiiye waxa weeye sidaad og tahay wararka soomaaliya maaha warar lagu kalsoon yahay marka maadaama aad websitekiina uu alaaba la socdo dhacdooyinka ka dhacaya soomaaliya hadday noqoto wadanka gudihiisa ama dibadiisaba sidee suurtagal idinkugu noqotaa inaad wararka aad baartaan oo wararka aad meeshaan soo gelinaysaan iyo kuwa xaqiiqda ah waa maasanta cabdilaahi runaantiin waa arinta ugu noogu dhibka badan lacagta ugu badan ay naga gasho waa xaqiijinta warka wararka muqdisho waxay ku fiican yihiin waxaa weeye markuu ninku warka soo diro weriyo markuu warka soo diro wasaayadii kaleo dhan baad arkaysaa warkii oo ku jira marka waad akhrinaysaa warkii wararka wasaayada kale saddex afar website marka akhrido oo muqdishodaas oo oo lagu kalsoonaan karo wararkii isku mid yihiin marka waa independent resource bay noqonaysaa oo ah waxaad fiirinaysaa qofkan warkan inuu ka soo qaadin website kale oo uusan kuu soo dirin uun laakiin warkii inuu qofkii soo qoray oo isaga waruu leeyahay ay tahay kadibna warkii war inuu jiro inuu yahay waxaad ka hubinaysaa isla markiiba waxaad ka hubinaysaa websayadii kale inuu warkii war jiro sax yahay sidoo kale caasimada hargeysa waa lamid caasimada garowe waa lamid goboladan dowlad goboleedada maaragtay caasimadaha u ah magaalooyinka waa lamid wararka waa la helaa wararkan ugu dhibka badan waxaa weeye wararka aanu ka qorno s s c ama ama gobolada loo yaqaano s s c ama markii hore ka mid ahaa bariga togdheer iyo gobolkii markii dambe la oran jiray nugaal ama markii dambe nugaal loo kala gooyey sool laga gooyey sool gobolkaas marka ama hadda dadka badankiisa u yaqaana s s c sool sanaagi cayn ayaa noogu dhib badan lacagta ugu badan waxay naga gashaa wararka aan ka qorno goboladaas taas way aan warar badan aan uga qorin waayo wararka aan gobolada ka qorno waxaa weeye maahan runaantii websaadyada goboladan waa websaadyada badanaa taageera ama siyaasad gooniya ama ka leh ajenda gooniya wata badankooda marka warkii inuu war xaqiiqa a yahay si aad u hubsatid waa inaad samaysataa marka weriyayaal qarsoon oo iyagu maaragtay waa weriyaal qarsoon waxay noqonayaan waa qof aan la garanayn laakiin sida ah cumdaha cumdaha waxaa loo yaqaana dadka muhimka ah ama rukniga u ah magaalada ee wax walba waroo dhaca aad weydiin kartid war markaad wacdida warkaasaa jira iga waran marka adeer ka wasaqaad magaalada lascaanood oo kale waxaan ku leenahay rag odayaala oonu wacno oonu wararka ka xaqiijisano magaalada buuhoodle wariyaha caanka waa la yaqaanaa for security reason baanan u sheegin sulca waraa la yidhahdaa qof walba wuu yaqaanaa wararka aanu ka xaqiijisano runaaantii ninka soo wariya hadda kalsoonidiisa naga luntay maadaama warar maaragtay aan naga daba yimid uu berigii dambeysay uu nooga soo diray mandaqada buuhole laakiinse runaantii lacagaha ugu badan waxay naga gashaa waa meelahan laakiin wararka kale ee wariyaashu noo soo diraan gobolada intiisa kale xaqiijintoodu waa noo fududahay laakiinse goboladan na quseeya s c unbaa noogu lacag badan oo runaantii halka waraan ka qorna uu ilaa iyo afartan doolar yahay aada iyo aad ayaa umahadsan tahay xuseen marka barnaamijka waxa uu nagala qaybgeli doonaa xuseen qaybihiisa dambeed hadda ilaahay ka dhiga haddana bal aan ware ku nasanno bidayay muusiga